إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعن إن شاء الله بالله كتابك أنكو بلن سنين الأربعون النووية كتاب كان شيخ ألفي كن يدي سوحا ليرهدا أبو زكريا كن يدي سوحا ليرهدا أبو زكريا سكريا ما دلن قف كلنا ما دلن سنة بقورسني weligiisba ma guursan laakiin waxa weeyaan kunyada way iskala baxaan carabtu ayagoon waxa weeyaan xataa kaba dhalin laqabkiisana waxaa la yidhahdaa muxyadiin muxyadiin magaciisana waxaa la yidhahdaa yaxyaa ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xuseyn ibnu muxamed ibnu jumuca ibnu xisaam annawowi nawowi waa magaalo magaalo la yidhaha nawa ayaa loo nisbeeyaa oo ka mid a min ardi xawraan xawraanna waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada dimashqa dimashqa oo ah caasimadda syriya tuulooyinka laga xukumay ka mid tahay xawraan halkaas ayuu ku nagaaday ilaa siddeed iyo labaatan sano sida cabdullaahi ibnu mubaarak uu yidhina qofka hadduu afar sano meel ku nagaado waa loo nisbay karaa waa loo nisbay karaa marka magaaladaas ayaa loo nisbeeyaa wuxuu dhashay hijiriyadu markay ahayd lix boqol soddon iyo kow wuxuu dhashay hijiriyadu markay ahayd lix boqol soddon iyo kow bisha muxaram dhexdeeda ayuuna dhashay bisha muxaram dhexdeeda ayuu dhashay toban sano markuu gaaray ayaa waalidkiis tukaan u furay oo uu yidhi tukaankan ii gad tukaankan ii gad ayuu yidhi wuxuu caan ku ahaa toban jirka markuu ahaa carruurta yaryar ee da'aaddiisa ah ayaa waxay ku qalqaali jireen cayaarta inuu cayaaro oy la cayaaraan sida dabciga carruurtu tahay wuuna ka asna wuu ka carari jira wuu ka carari jiro cayaartu aad u nabcaa marka ma soo dhasho qof cayaar badano qofka waxa weeyaan soo baxaya waa qof juhdigiisa ilaa qofku laba awoodood ma leh awooddiisii meel geliyo weeye marka shiikh oo culummadii uu wax ka bartay kadib ka mid ahaa oo la dhihi jiray sheekh yaasiin ibnu yuusuf azarkashi ayaa wuxuu yidhi raximahullah waalidkiis markii uu tukaanka geeyey aan waxaan u tegay inu nin qur-aanka bari jiray nin qur-aanka barana waa loo sameeyey marka kii qur-aanka barayey ayaa waxaan ku idhi yuu yidhi wiilkan aad ugu dadaal si gooniya wax u bar carruur caadiya ha ka dhigine si gooni ah wiilkan wax u bar ayaan ku idhi yuu yidhi waxaa dhici karta allah inuu ka dhigo subxaanahu wa tacaalaa wakhtiga uu nool yahay qofka ugu cilmiga badan oo ugu suhdiga badan marka ku dadaal marka wuxuu yidhi maxidigasheegaa tahay yuu yidhi seed ku garata inuu noqonaayo qofka ugu cilmiga badan isaga laftirkiisuna ma dhihin waa noqona ee wuxuu yidhi raja laga qabaa waa la damci karaa oo waxa weeyaan waa firaaso inta fiiriyey ayaa firaas ahaan wuxuus yidhi qofkan waa u subada inuu wax barto ee oo wuxuu yidhi yurja raja laga qabaa huyi ee ma dhihin waa dhacayda marka wuxuu yidhi ma ihi xidiga sheege allah iga hadal siinaya arrintiiya macallinkii marka wuxuu gaadhsiiyey aabbihiis nawowi aabbihiis ayuu gaadhsiiyey markaas ayaa aabbihiis kula dadaalay qur-aankii in la baro isagoon qaangaar inuu qur-aanka xifdiyey agarka a'immada culimmada waaweyn ah ee callaamiinta noqotayna tarjamadooda mid kastood akhrida waxaa u horrayda qur-aanka inuu xifdiyey taasuna waxay ku tusaydaa qur-aanka iyo xifdigiisu meesha uu cilmiga kaga jiro waa asalka cilmigaba hadda asalkaba culuumta islaamka asal qur-aanku asagaa u ah marka agarka a'immada marka loo tarjamaynayo waxaa ku jirta mid kastaaba yaryar ahaan qur-aanka inuu ku xifdiyey siday u badan yihiin waa saas sidaas way siday u badan yihiin kadib ayuu u soo wareegay dimashqa dimashqa oo ahayd xarunta cilmiga iyo culammada muslimiintu ugu badan yihiin wuxuuna degay madrase la dhihi jiray rawaaxiya xaafidu sakhaawi wuxuu yidhi madarasadaas ayuu daa'imay oo joogay ilaa uu ka dhintay kamana guurin sababaha ugu ugu doortayna waxaa ka mid ahayd madarasadaas dhaqaalaha lagu maalgeliyey oo uu dareemayey inay tahay dhaqaalo xalaal ah oo aan shubha soo gelin wax shubha soo gelin waxaa la ogsoon yahay qofka waxa uu cuno ta'hiir weynay suluugiisa ku leeyihi qof xaaraan cunaa inuu iska fiicnaado uma badno suluugiisa iyo qofka dhaqankiisa iyo sida uu noqonayo wax weyn waxaa ku leh waxa uu cuno waxa uu cuno welidaa sidaas daraaddeeda qofka doonaya in qalbigiisu islaaxo saddex meeloodaa madaxaan wax ka galan bal saddexdaasa ku xisaabtamo inaan wax qaldanu ka gelin waxay u badan tahay inuu markaas islaaxo oo waa maxay afkan afkan waa meesha cuntadu ka gasho marka inaan luqmad xaaraanho afkaaga gelin ama shuba ku jirto tan labaadna waa dhegta meesha maskaxda wax ka gasho inaan dhegtaadaanu dhegaysan xaaraan iyo hees iyo muusiq iyo wax la mid ah meesha saddexaad oo madaxa wax ka galaanna waa indhahaan oo qofku indhaha wuxuu ku arko qalbigiisa way galaan indhihiisana uusan ku fiirin wax xaaraam hadduu qofku saddexda ma ilaaliyo waxay u badan tahay suluugiisuna inuu aad u wanaagsanaado marka madarasadaas ayuu doortay madarasadaas ayuu doortay wuxuu caan ku ahaa aad inuu ugu dadaalo dalabulcilmiga ilaa uu gaaray markii dambe afar iyo labaatanka saac inuu laba-iyo toban kitaab qaato laba-iyo toban dersi macnaha laba-iyo toban dersi maahan wax uu iska dhegaysanayo ee inta dhegaysto culummada ku dul akhriyo oo sharaxa ku qorto ta sharaxa ku dul ku dul qorto tasxiixiyo matnigana sugo ayuu meel dhigan isagoo sugay oo dhegaystay oo sharaxday oo wixii sharax u baahnaa oo tasxiixiyo dabdiyey oo macnaha lafdiga si saxa u qortay wuxuu gaaray yidhahdeen ahlucilmiga in uu laba sano dhinac uusan u seexan ma seexan maaha laakiin dhinac uma seexan wey macnuhu dhinac uma seexan hadii la yidhi macnaheeda waxa weeyaan gacantan xusulku mudana marka gacantaas calaacashuu ku seexana marka mar alla markuu hadde qofku gam'o ama se hurdaba waa dhaca marka khalaas waa soo kaca marka markaasuu wadaa inuu wax qoro iyo waxna akriyo horuu ka gela horay ayuu ka gela inuu waxna qoro waxna uu akriyo afar iyo labaatankii saacna hal midu hal maruu wax cuni jiro taasuna waa waxaa saacidaya hurdayarida qofku intuu wax cunidiisu la ekaato ayay hurdadiisu laegtay waa kan ibnulqayim yidhaahdaa madaari saalikiinka man akala kaiiran shariba kaiiran qofku hadduu cunto badan cuno wuxuu ku qasban yahay laasim wax badan inuu cabo cabitaan badan u baahan yahy waman shariba kaiiran naama kaiiran cunto iyo cabitaan qof calooshiisa ka buuxiyana hurdo badan u baahan yahay waman naama kaiiran khasira kaiiran qofka wax badan hurdaano wax badan u khasaara dee ilaa waqtiga ugu qaalisanaa waxaad haysatayba waxaad ku cibaadaysan laheed ood wax ku bara laheed oo adduun iyo aakhiro aad wax kaga qabsan laheed waaba waktiga waxa weeyaan waktigii marka hadday hurda qaadatay khalaas khasaara waa kuu diyaar adduun iyo aakhiraba adduun iyo aakhiraba marka hurdadiisuna heerkaas ayay gaartay afar iyo labaatankii sac hal maruu wax cuni jiray hal mara ayuu wax cuni jiray cuntada dimishqara ma cuni jirin ee aabbihiisa usoo diri jiray aabbihiis wax uga yimaado bisa iheed taasuu cuni jiray cuntada dimishqa xoogaa beeceeda iyo waxyaala shakiya oo uu ka dareemay daraaddeed wuu iskaga daayey wuu iskaga daayey waxyaala xoogaa beecyada nuuc ka mida xoogaa uu dareemo is yidhi waxbaad taabtay ayuusan cuni jirin ayadoo aad u qudaar badneed dimashqa oo bayca la yidhaha cuquudda la yidhaha cuquuddu damaanka iyo uu xoogaa tuhmaysto khalaas waa iska daayo waracnimo marka waa ka dhawrsada waa ka dhowrsada ahlucilmigii meeshaas joogay ee caanka ahaa ayuu cilmigii ka qaatay wakhtigiisaas iyadoo wakhtigiisu la og yahay inuu yaraa oo waxa weeyaan asaga dhammuba afartan iyo lix sano cimrigiisa dhammu u ahaa ayuu haddana wuxuu uga tegey muslimiinta turaaf ama dhaxal kutuba ah oo aad u qiimo badan oo maanta caalamulislaami mashriq iyo maqrib meeshaa tagto kitaab imaamu nawowi uu alifay aad ka heli adduunka meel muslim degan yahay badanaaba riyaad saalixiin laga weyma laga weyma waa laga hela taasna ilaahay baa garanaya sababtay ku timid laakiin ahlucilmigu in badan waay waxay sheegaan sababaha keena ilaahay cilmigaas inuu barakeeyo waa ikhlaas qofku hadduu mukhlis yahay oo uu ilaahay u barax tiro niyadiisa ilaahayna turaadkiisa cilmigiisa waa barakeeya marka kutubo aad u faa'iido badan oon qof daalibu ka maarmin ayuu ka tegey waxaana ka mid ah kitaabka qiimaha badan minhaajka ah ee fiqiga ah aad u qiimaha badan waxaa ka mid ah sharxa saxiixulmuslimka waxaa ka mid a qica oo sharxa bukhaariga in yaruu ka sharxay sunanu abi daawuud qayb yaruu ka sharxay kitaabka la almubhamaad riyaad saalixiin aladkaar altibyaan arbacuuna nawowi oo kitaabkan aan hadda bilaabi doono insha allahu ah alirshaad fii culuumi اlxadiid dabaqaat اlfuqahaa qidco yaroo ka mid oo min tahdiibi اlasmaa waluqaat waa la helaa waa maطbuuc iyo qayrkeedba intaas iyo qayrkeedba ayuu alifay oo uga tegey muslimiinta ilaahayna muslimiinta uu u barakeeyey oo kutubo aad loo jecel yahay oo looga faa'iidaysto wada noqday kadibna ilaahi weynaa subxaanaه wa tacaala wuu oofsaday wuxuuna dhintay uluثu leyl اakhiir habeenka uludka ugu dambeeya habeen arbacaa ee afar iyo toban ay tahay bisha rajab sanata sittin wa sabciina wa sitti mia markay hijriyadu ahayd lix boqol iyo toddobaatan iyo lix bisha rajab dhexdeeda ayuu dhintay raximahu اllahu raxmatan waasica haddana waxaan gelaynaa in sha allahu kitaabka muqadimadiisa kitaabka shuruuxdiisu aaday u badanta shuruuxdiisa aad ay u badantah ibnu daqiiq ulciida sharax ku leh mu'alifka laftigiisaa sharax ku leh xaafid ibnu rajaba sharax ku leh wax la soo xasri karo waxa wey way ka badan yihin shuruux aad u badan uu leeyahy marka kuwa ugu faa'iidada badan waxaa ka mid ah waa kitaabka la idhaha jaamic alculuum waalxikam ee xaafid ibnu rajab alxambali uu leeyahay kitaabkaas kollayba intaan annagoo aragnay shuruuxda sharax la mid ah ma jiro waa nin xaafid ahoo muxadis ah faqiihna ah marka cilmi aad u badan oon qofka maarmaa ka uusan jirin oo daaliba ayuu dhex dhigay oo uga tegey sidaasoo kale aad waxaa u faa'iido badan kana fudud weliba asaga waxa weeye sharaxa sheekh moxamed saalix alcuthaymiin raximahu llahu raxmatan waasica marka laakiin masale muhiimaa jirta waxay tahay sharaxa sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin waa sharaxa matbuuca ee waxa weeyaan dabcada saxiixada waxaa kaleeto iska jacburka ee ganacsatadu daabacaan waxaa qiimaa male kaas wax qiima waxa ku qoranna cid aliftay lama yaqaan ee waxaan ka hadlaynaa waa kitaabka oo saxda ah ee waxa weeyaan ay daabacday dabcada daabacda kutubaha sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo la idhaahdo mu'asasatu sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin midda ay daabacday kaas wey waxaan kaleeto oo masaarida iyo lagu daabaco waxay yihiin la garanayo marka waxbaa dhaqaalaad leedahay yuu kaa gelin mas'aladan ta ka fiirido hadhihin sheekh maxamed saali cuthaymiin ay yidhi maxaa inuu yidhi yaa kuu sheegay waa lagu arkay inta wax ku qoran inta sharaxa saxdaa laga raadiye laga waayey waa aragna marka waxay yihiin lama yaqaan waxaas ee dabca saxa waa inaad ka gadataa jaamic culuum waxikamkana waxaa ugu fiican dabcada uu taxqiiqeeda leeyahay shucayb akhnaa-uud dabcooyinka hadda ka hor soo baxay taasaa ugu fiican matnigana waxaa ugu fiican dabcadan ay daacaday daarulminhaaj daarulminhaaj oga nusqadaas waa muxaqaqa waa nusqo muxaqaqa oo aad waxa weeye nusqooyin saddexahoo makhduudaad saddexoo aad u muhiim ay heleen oy ka daabiceen marka matnigiiyo saxa in laga helo ay u badanta ayay u badantay bismi illaahi raxmaan raxiim qaala shaykhu shaykii wuxuu yidhi sheekii alimaamu imaamka ahaa imaam waxaa la ihahdaa man yuqtadaa bih waxa weeyaan waa qofka lagu daydo ama khayraa looga daydaa ama sharaa looga daydaa labadaba imaamaa la ihahdaa labadaba imaam waa la ihahdaa qofna waa imaam fi lkhayr midna waa imaam fi shar qofkii khayr looga daydaa waa imaam fi lkhayr khayrka oo imaam ku yah qofkii sharta looga daydaana waa imaam fi shar marka isagu imaam oo khayrka looga dayda ayuu ahaa qaala shaykhu sheekhi wuxuu yihi sheekii alimaamu imaamka ahaa sheekii alcaalimu caalimka ahaa sheekii azaahidu ee zaahidka ahaayo ka jeestay adduunyada iyo jacaylkeeda sheekii alcaabidu ee caabidka ahay cibaadada badnaa sheekii alwaricu ee dhowrsiga badnaa naasirudiin diinta ilaahay kii u gargaaray mufti shaam ee shaamna waxa weeye muftigeeda ahay ee ka fadwoo jiray naasir ayuu ahaayo wuxuu caan ku ahaa wuxuu ahaa ammaaran bilmacruufi nahaaan can ilmunkar aad uu caan ugu ahaa inuu munkarkana reebo macruufkana amro ilaa boqoradu ay ka cabsan jireen ciidanna ma leh hal askari ma laha waa wadaad masaajid iska fadhiyo madarase iska fadhiyo boqoradu aad ay uga hibsan jireen ninkaasaan ka cabsan inaan dhihi jiri sababtoo ah waxa weeyaan quluubta ilaahay baa iskale cidduu doonuna ku xidha qofkii marka ilaahay agtiisa laga jeclaado nabigaa noo sheegay sal اlahu alيه waslm addoommadiisa saalixiinta dhexdoodan in laga jeclaana in laga jeclaana marka aad ayaa kelimadiisa aa looga hibaysan jiray mufti shaam shaamna muftigeeda ahaa dul fadli fadliga u saaxiibka ah muxydiin wuxuu yidhi abu zakariya ah yaxya ibnu sharaf ibnu xasan ibnu xusayn annawowi qadas allahu allaha dahiro ruuxahu wa nawara allaha nuuriyo dariixahu qabrigiisa intaas waa diibaaj oo koleyba nusaakda kuwa naasikiinta ahe kitaabka soo nastiyey ay ayagu ku bilowdeenoo ardadiisa iyo kuwa lamidka ee khudbadii waa tana alxamdu mahad lilaahi allah ayay usugnaatay alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allah ayay u sugnaatay mahad oo dhan alla mudan oo asha istiqraaqiya laga dhigo amase waxay jinsiye laga dhigoo la yidhaahdo alxamdu jinsulxamdi mahad oo dhan jinsiga mahadda lilaahi allay u sugnaato allaa mudan in la mahdiyo allaa mudan in la mahdiyo allahaasoo rabbilcaalamiina caalamyaalkao dhan isaguu barbaariyey allaha caalamkao dhan iska leh allaha milkiyey allaha maamula allaha barbaariyey caalamka oo dhan allahaasaa mahad idaylkeed iska leh allahaasoo qayuumi samaawaati waalaradiina ciraryaalka iyo dhulalyaalka allaha maamulkooda u taagan dhammaan asagaa ilaaliya samaawaadka inay soo dumaan dhulalyaalka inay gariiraan waxaa ka ilaalina waa asaga marka ay dhulgariirayana amarkiisa uu ku gariiraya marka allaha u taagan ee ilaalinta badan weeye allahaasoo qayuumi samaawaati waalaradiin qayuumi samaawaat ciraryaalka iyo dhulalyaalka maamulkooda midka u taagnida badan ah allahaasoo mudabbiri alkhalaa'iqi makhluuqyaalka isagu maamula isagaa maamula cidduu dhibku dhacaya isagaa u qadara cidda dheef iyo nacfi helayda isagaa ku qadara cidda dulloobayda isagaa dulloo dulleeye cidda cisoobaydana isagaa ciseeye isaga ayaa alla ciseeye subxaanahu wa tacaala kolligiis ayaa koonka maamulaya abaaraha imaanaya isagaa soo qadaraya aaranka iyo roobka iyo barwaaqadana isagaa soo qadaraya allahaasoo mudabbiri lkhalaa'iqi makhluuqyaalka isagu maamula ajmaciina dhammaantood allahaasoo baacihi rusul rususha soo diray allihii rusushoo dhan soo diray waa raxmad rusushu salawaatuhu ilaahay ammaanyaalkiisa wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisu calayhim rususha dushooda ha ahaato ilalmukallafiina yaa loo soo diray rususha ilaah u soo diray ilalmukallafiina kuwa la kalifay ee jinni iyo insigaa mukallaf waxaa la ihahdaa albaaliqu alcaaqil qof kasta oo qaangaar ah caqlina caqlina leh waa mukallaf duusan qaangaar ahayn mukallaf maaha duusan caqli lahaynoo sawiri ah ama waalan yahana mukallaf maaha mukallaf waxaa la ihahdaa albaaliqu alcaaqil cid kastoo qaangaar ah caqlina leh kaasaa la ihahdaa mukallaf ilaa rususha wuxuu soo diray lalmukallafiina kuwa la kallifay oo xilka la saaray maxaa loogu soo diray lihidaayatihim in ay hanuuniyaan lihidaayatihim mukalafiinta hanuunintooda loo soo diray hidaayadu waa labo hidaayatu dalaala walbayaan in dadka dariiqa xaqaa la tusoo loo caddeeyo hidaayada rususha laga soo diray waa midaas hidaayana waxaa la dhahdaa hidaayatu tawfiiq waa fajinta in hanuunka qalbiga laga gelsho qofka taas ilaaha la gooni ah rasuul loo soo diray oo la yidhi dadka hanuunka qalbiga ka geli ma jiro ilaah weynaa subxaana wa tacaala keligiisa awooda taas waa midda nabigeennaba sala allahu calayh wasalam laga anfiye oo la yidhi innaka laa tahdii man axbabta nabiow adigu ma hanuuni kartid qofkaad jeceshahay ma hanuuni kartid alle keliya hanuuni kara adiga ma hanuuni kartid marka shaqadaas looma dirin mana awoodo rusushu in hanuunka qofka qalbiga laga gelsho laakiin waxaa loo soo diray waxay tahay hidaayatu dalaala walbayaan in dadka xaqa la tuso oo loo caddeeyo waana middaas midda culummadu ay nabiyaalka ka dhaxleen markuu nabigu leeyahay sala allahu calayh wasalam ina alculamaa warahatu alambiyaa culammadu waa nabiyaalka kuwa dhaxlay nabiyaalku waina alambiyaaa lam yuwariuu dirhaman walaa diinaaran wainamaa warahuu lcilma nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nabiyaalka culummadaa dhaxashay nabiyaalkuna dadka dhaxalkay uga tageen ma ahan dirham iyo diinaar ee waxay dhaxal siiyeenoo dadka uga tageen waxa weeyaan waa cilmi qofka qaatay qofkaasaa nasiib weyn qaatay dhaxal qiimalena qaatay lihidaayati marka hidaayadaas nabiyaalka lala soo diray nabiyaalka markii lala soo dirayna culimmada ka dhexleen lihidaayatihim mukalafiinta in la hanuuniyo darteed a alla rususha u soo diray iyo wa bayaani sharaa'ic اdiin isagaaba fasirayaba waa kaasaa cadfu tafsiir weeye waxaa loo soo diray sharaa'icda diinta in la caddeeyaan waxaasaa xalaal ah waxaasaa xaaraam ah waxaasaa xaq ah waxaasaa baadil ah taasaa loo soo diray wa bayaani sharaa'ic اdiin diinka sharaa'icdiisa in caddaynteeda taas ayaa loo soo diray bidalaa'ili daliilyaalna lagu caddeeyo shareecada marka la caddaynaa sheeko laguma caddeeyo waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraan waxaas waa kufri saas waxba kuma caddaadaan sheeko wey waxaas waxaa wax ku caddaadaan allaa yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam qaala allahu ya qaala rasuul marka rususha waxaa lala soo diray waxa weeye inay dadka diinta u caddeeyaan waxa ay ku caddaynayaanna waa adilla waa adilla ee sheeke iyo hawadooda ma ahan nabiga sala allahu calay waslm ilaaha ka anfiyey oo uu yidhi waxa weeyaan nabigu kuma hadlo hawo wamaa yandiqu can ilhawa nabigu kama hadlo naf jeclaysi xaggiisa in huwa ilaa waxyu yuuxaa hadalkiisu wax kale maaha waa waxyi loo waxyoodo weeye waxa nabigu ku hadlaa sala allahu calayh wasalam marka waxaa lala soo diray inay caddeeyaan waa bayaani sharaa'ic iddiin diinka sharaa'icdiisa caddaynteeda bidalaa'ili daliilyaalna lagu caddeeyo adilada alqaطciyati ee go'naanta loo nisbeeyey adil iyo wawaadixaati اlbaraahiin xujooyinka kuwooda cadcad wawaadixaati اlbaraahiin burhaan waa xujada haatu burhaanakum saasaa la yidhaha gaalada la imaada xujadiinna marka baraahiin waa jamcu burhaan burhaankana waa xujada xujada shayga daliilkaa weeye marka waxaa lala soo diray wawaadixaati اlbaraahiin xujooyinka kuwooda cadcad axmaduhu allaan mahadinaa u yihi shiiku alle aan mahadinaa calaa jamiici nicamihi nicmooyinkiisa dhammaantoodaan ku mahadina markii horeetana jumla ismiyu ku soo mahdiyo alxamdu lilaahi yidhi haddana jumla ficliyu ku mahdiye mar kaleeto waa sii adkayn ee awalba waa ku mahdiye alle axmaduhu allaan mahadinaa calaa jamiici nicamihi nicmooyinkiisa dhammaantoodaan ku mahdina wa as'aluhu allaan weydiisanaa almasiidata dheeraad dheeraad ayaan weydiisanaa dheeraadkaasoo min fadlihi ilaahay fadligiisa xaggiisa ka ahaaday iyo wa karamihi ilaahay deeqiisa wa as'aluhu alle waxaan weydiisanaa almasiida dheeraad nimcada aan haysto mid ka dheeraada inuu siiyo wax dheeraada iigu daro taasaan allaah weydiisanaa waxaan ka weydiisanaa marka dheeraadkaasoo min fadlihi alle fadligiisa xaggiisa ka ahaaday maaha wax anigu aan xaq alle ugu leeyahay waa fadli iyo tafadul ilaah uu iska bixiyo fadligiisa iyo wa karamihi deeqiisa xaggiisa ka ahaaday wa ashaddu waxaan qiraa anlaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ilaa huwa asaga maahane taasaan qiraa tawxiidka kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah iyo laa ilaaha ilaa huwa labada waa isku macno marka macnaha lagu macneeyo qofku inuu dareemaa waa laasim laba dariiqaa lagu macneeya bes in aad tidhaahdo laa ilaaha ilaa huwa markaad macnaynaydo laa ilaaha xaqun ilaa huwa maxaa yeelay laadan waa naafiyatu liljinsi ilaahana waa isimkeedii khabarkii soo qadar xaqun waa inaad ka dhigtaa xaqun ka dhig wax shubhaahu markaas sooma geli karto wax shubhaahu sooma geli karto oo wuxuu noqon ilaah waxaa la idhahdaa shayga la caabudo haddii dibi la caabudo ilaah aa la idhahdaa luqada carabiga haddii dhagax la caabudana ilaah aa la yidhaha luqada carabiga haddii geed la caabudana ilaah aa la yidhaha luqada ab abriga carabiga nabi haddii la caabudo luqada carabiga ilaaha lagu yidhaahda haddii allah la caabudana ilaaha la yidhahda marka waxaa la rabaa dadkiina intaasay u qaybsan yihin qaar allah iyuu caabudin qaarna wuxuu caabudin geed qaarna dhagxaanuu caabudin qaarna nabiyaaluu caabudin sidaan hadda nasaarado dhan kirishto dhan kayay caabudayeen nabiyullahi ciise caabudayeen sooma waa adduunka wax diin sheegta kuwa ugu badan maanta haddana nabiya caabudaya hooyadiisay caabudayeen oo saalixad ah soo ma jeedid qaar malaa'igtay caabudayeen qaar tintiyay caabudayeen qaar lo'diyay caabudayeen qaar bawax bay caabudaan ummaddii waxa lagaa rabaa waxay tahay cibaadada inaad ka anfido alla wixii ka soo haray markaad ka anfido u diiddo aad alla u sugto tawxiidkaaguna sugnaa maayo ilaa laba shay laga helo nafyi iyo isbaat nafyi macnaheedu waa diidid isbaat macnaheeduna waa sugid maxaa marka lagaa rabaa inaad u diiddo alla waxaan ahayn cibaado oo tidhaahdo alla wax aan ahaynu cibaado ma laha xaq uma leh dii la caabuday gardarra lagu caabudo ee xaq uma leh dii malag la caabudo cibaado ma laha gardarra lagu caabudo cidda caabudaydaa gardaran ilaa maxaa la idhahdaa gardarro xaqaanu meeshuu lahaa meelaha in la dhiga la ydhaha gardaro marka waa inaad tidhaahdo cid aan allahaynu cibaado ma leh waa nafyigii markaad u diiddo alle kayrkiis cibaado waa inaad allah u sugto oo tidhaahdo laakiin alla cibaadada xaq u leey tawxiidkana qofka hadduusan labadaas laga helin tawxiid lagama helin waa maxay nafyi iyo isbaat nafyi waa diidid waa inaad tidhaahdo laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro oo xaqun macnaha laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ma jiro dhihi maydid laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahane waa baatil ila allahu allah maahan aad leeda hidi laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ee waa baatil waxa lagu caabudaa ila allahu alla maahan maxaa marka soo baxaya allah in la caabudaa waa xaq wax alla waxaa ka soo haray oo la caabudayana baatila lagu caabudaa saasaa soo baxay waana sida la rabo inay soo baxdo marka xaqun ah qabarkii laga dhiga waa sida ugu fiican ee sheekh maxamed waxa waxaan rabaa sheekh Cabdul Aziz ibn Baas inna uu tacliiqiisa uu daxawiyaha saaro uu ku fasiro aima kalena sidaas u cadeeya dariiqada labaad oo la midka ah inaad jaaru majruur soo qadarto oo bil haqq atrad la ilaaha ay la macbuda mid la caabudo bi haqqin aad soo qadarto oo xaq lagu caabudaa mawjuud ma ahan illa allah wala ma ahan isla meeshii noqon un hadalkaa kaa batay markaas maxaa yeelay bixaqin iyo mawjuud labadaasaa la isla soo qadara waa isla halka iyaduna macnuu saxu noqona laa ilaaha mid la caabudo bixaqin xaqna lagu caabudaa mawjuudu mid jira ma ahan ila allahu alla maahan wax la caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu maahan nafyi iyo isbaada soo baxay allah cidaan ahaynoo la caabudo xaq maahan gardarha lagu caabudo allah in la caabudo xaqu u leeyay intaas way intaas rabay soo baxdo intaas way waxa qalad ah in wax kale lagu fasiro sida waxa weeyaan mutakallimiintii oo kale oo la yiraahdo la ilaaha la qadir ala al ikhtira'i illa allah itmaal itla wax ka bilaabi karto wax jir waxaan jiri wax jira ka dhigi karta ma jirto allah ma'an ama se la khaliqa illa allah wala darra illa allah walaa naafica ila allah macaanidaas marka macaanidaas kale oo lagu fasirayo oon macnaha xaqaa ahayn labay u qaybsanta macno daatiyan xaq u ah laakiin laa ilaha illa allah macnaheedi aan ahayn macnahaan waa xaq adilo kalaa tusayda inay xaq tahay laakiin macnihii laa ilaha illah maaha iyo macno baatilaba oon sidiisaba xaqba ahayn macno baatila waxaa in la yidhahdo laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro ila allah alla maaha alla maahana wax kaloo la caabuda adduunka kama jiraan beenloodaas waxaan ku leeyahay nasaara hay caabudaa ma alla caabudaa wax kaloo la caabudaa ma jiro haddaad tira beenloodaad noqe maxaa yeelay adduunka waxa gaala joogta yay caabudaan ma alla caabudaan soo wax kale ma caabudaan waa jiraan marka wax kaloo la caabudaa waa jiraan laakiin xaq uusan ahayn waa cibaado baatila saasaa lagaa raba inaad tidhaahdo marka haddaad tidhahdaa laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane beenaalataa lagu leeyay maxaa yaele adduunka waxa gaal jooga ayay caabudaan soo alle qayrkiis ma caabudaan hadda xayta marka alle waxaan ahayn oo la caabudo lama arko waa la arkaa waana dhoobayi laakiin cibaadadaas la caabudayaa dulmi ah taas waa macno baatila macaani xaqahaa jirta laakiin laa ilaha illa macnaheedii aan ahayn maxaa ka mid ah laa khaaliqa ila allah waa sax cidaan allahayna wax abuurtaa ma jirto laakiin laa ilaha illa kaba ma aha macnaheedi adilo kalea tusayda adilo kale ad ayaa tusayda hal min khaaliqin hayr اllah war wax alla aan ahaynoo wax abuure ma haydaan aayaad kale iyo adilo kalea tusayda cid kale wax abuurta inaysan jirin laakiin laa ilaah macnaheedu khaaliq maaha laa daara walaa naafica ila allah macnaha waa macno sax laakiin laa ilaha illa allah macnaheedii maba ah adilo kalaa tusayda inaysan jirin cid wax dhibi karta ama nacfi keeni karta alla maahane inaysan jirin adilo kalaa tusayda adilo kalaa tusayda qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran ilaa maa sha allah aayadahaasaa tusayda laa xaakima ila allah xug cid xugun inay dejido xaq u leh ee loo xugun tagaa ma jirto alla maahane laa waa macno xaqa laakiin macnihi laa ilaha illahu maaha adilo kalaa tusayda in alxukmu ilaa lilah xugun alla kal yahay iskale xaq u leh adilo kalaa tusayda waa macno xaq marka dhammaan macaanidaas in lagu fasiraa waa in ummadda laga hoojiyo wixii rususha lala soo diray oo kelimadda macnaheedii aan la caddayn wey kelimaddan macnaheeda waa in la siiyo macaanidan kaloo xaqaana adilada kaloo ka hadlayda lagu caddeeyo adilada kale lagu ad lagu caddeeyo waashhadu waxaan waashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ilaa huwa allah maahane alwaaxidu allaha keligiisa maahane alqahaaru ee qasbidda badan ee waxa weeyaan waxa uu asagu doono ku qasba addoommada waxaa laga hadlayaa xukunka kowniga waxa uu alla addoommada ku qasbaa waa xukunka kowniga xukunka sharciga alla dadka kuma qasbo laakiin alla wuxuu ku qasbaa xukunka kowniga xukunka kowniga waa maxay qofkan inuu faqiir noqdo kanu qani noqdo isagaa xukmiyey alle cid diidi karta ma jirto kii uu qaninimada alla usoo xukmiyey ma diidi anuu qani noqonma ma dhihi karo waa noqon kii uu faqiirtinimada usoo xukmiyeyna dhihima anuu fakriga ma ogoli faqiir waa inuu noqdo kii uu cudur alla usoo xukmiyey waa jiranaana ma dhici karto inuu caafimaado kii uu alla caafimaad usoo xukmiyeyna cidna cudurka kuma ridi karto cidduu dulli alla usoo xukmiyey cidna ma cisay karto kuwa cizo u xukmayna lama dullay karo xukun kowniha la yidhahda waa qasab alla waa ku qasbaa qahaar wey jabbaar wey taas wey amaa xukunka sharciga ah xukunka sharcigaa waxaa ku xidhan abaalmarinta jannada naarta aa ku xidhan maadaama ay ku xidhan tahay cidda cidna alla kuma qasbo maxaa yaele qofka wax lagu qasbay lagama abaal mariyo lama dhihi karo waa ku ammaananta jannad ku mudanta masaga asagu khiyaar bu u samey waa lagu qasbay xal loogu abaal maraa hadduu xumaan sameeyo lagu qasbayna looma ciqaabi karo lama dhihi karo cadaabaad mudanta maxaad u samayday xale waaba lagu qasbay marka xukunka sharciga ah dadka waa loo caddeey alla kuma qasbo sidaas darteed qofaan tukayn dadka halkaa iska mara ilahay waa wooda inuu ku qasbo salaadda laakiin mayadaa macnihii loogu talagalaan soo baxayn ilaa salaadda maxaa loogu talagalay qofka alla addeecee tukadana janno in la siiyo kan diidana naar la siiyo taas marka waxaa la rabaa inuu ikhtiyaarka ku doorto mid si uu abaalmarin u mudto ilaa qofka wax lagu qasbay abaalmarin kuma mudna kuma mudna marka jabbaar qahaar marka lagu leeyahay waa xukunka kowniga waashadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ilaa huwa asaga maahane alwaaxidu allaha keligiisa alqahaaru ee qasbidda badan alkariimu ee deeqda badan alafaaru ee dembi dhaafidda badan waashadu waxaan kaloo qiraa ana muxamada nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu ergegii alla soo dirsaday inuu yahay taasna waa qira labadan kelimo waa laysdaba dhigaa wax badanay axaadiisana ku sugnaadaan iyadoo laysdaba dhigaa xikmad weyn aa ku jirta in laysdaba dhigo oo waa maxay xikmaddaasu xikmadda ku jirta waxay tahay ummaddu nabiyaalka xaqooda laba dariiq oo fidnowda iyo dariiq xaqa weeye ummaddu waa saddex marka nabiyaalka laga hadlaa darafaani laba daraf oo labaduba lumeen iyo wa wasadun mid u dhexeeyo xaq labada daraf waa maxay qolow waxa weeyaan waa fidnoobeen waxay ku fidnoobayaan nabigiiyoy quluwi ku samaynayaan markaasay xaqii addoonnimo inta ka qaadaan ay xaqii ilahnimo gaadhsiinayaan waa sida kirishtanoo dham hadda u gaaloobeen nabi ciise nabi allah ay leeyihin waa ina ilaah waa gaalo nabigii xaqiisii ay kor uga qaadeen waxay gaadhsiiyeen darajadii ilaahnimada waa gaalo qolana nabigii xaqiisiiy hoos uga dhigayo waaba yesaayeen sida yahuudda nabi ciise ay u diidanta waa kufaar ayaguna qofka nabi yesa gaal wey ee xaqiisa hoos uga rida marka cabduhu marka la yidhi maxaa meesha laga saaray quluwigii cabdun laa yucbad aa lagu leeyay war waa addoon alle nabigu ma la caabudi karo sida kirishtanka oo kale ee ha ku baadiyoobin waa addoon alle asagu isagaaba addoon cabdun marka maxaa lagu baabi'inaa quluwigii wa rasuuluhu waa ilaahay rasuulku soo dirsaday laa yukadabu lama beeni karo xaaraan wey in la beeniya warasuuluhuna maxaa lagu burburine jafaagii qofkii nabiga xaqiisi hoos uga dhacayay meesha u dhaxayda ayaa marka dariiqadii xaq ahayd oo ah inaadan nabiga xaqiisa inta kor uga qaado xaqii ilaahnimo gaadsiin oodan ku gaaloobin xaqii nabi lahaana inaadan hoos uga dhigin dhn xuuya anoo kale waayo xuu idheri gaal xumaad ta adba markaas haddaad tira anoo kale way waxma ima dheera waxbuu ku dheeri allaaba doortay suusan wax ku dheerayn waa rasuul alle meeshaas u dhaxaydana waa meesha lagu badbaada inaad tidhahdo cabdullaahi wa rasuulu waa addoonkii alle waana rasuulkii alle wa xabiibuhu waa alle midku jeclaa xabiibka alle weeye wa khaliiluhu alle waa midku ugu jeclaa addoommada khaliilka waxaa la idhaha maxabada meesha ugu sarrayda wey maxabada meesha ugu sarraydaa la idhaha khaliil afdalu lmakhluuqiin rasuulkaasoo afdalulmakhluuqiina makhluuqyaalkao dhan u fadli badan makhluuqyaalka nabigeenna sala allahu calayh wasalam oo dhankii u fadli badnaayu ku tilmaamaa sheikhu mas'alo waxaa jirta aan waxa weeyaan deliil qadciya lahayn sidaas darteeda in wakti laysaga bixiyo male nabiga sala allahu calayh wasalam iyo malakuljibriil yaa fadli badan haddaad tidhahdo baabkaasaan iska gela hal aayad ma keeni kartid hal xadiidna ma keeni kartid oo kala goyna baabkaas marka xaa ku gelisha baabkaas lama galo waa la iska daaya nabiga salى اlahu alيه wasalam wixii banu aadan ah iyo wixii jinni ah dhammaan waa ka fadli badan yihi adilo badanaana caddaynayda nabiyaalko dhan nabigeenna u fadli badan salى اlahu alيه wasalam maxaa caddaynaya axaadiisa صaxiixa maalinka qiyaamaha marka la tago ee ummaddu maxsharka ku dhibtoodaan nebi aadanay u tegayeen adaa aabbaahe noo ergee markaasuu le maya nabi nuuxu taga nabi nuux wuxuu le ibraahim u taga ibraahim wuxuu leeya muuse u taga muuse wuxuu leeya ciise u taga ciise wuxuu leeya nebi maxamed u taga sala allah alay nebi maxamedaa ergeyna qof kale oo maantaas ergey kara ma jiro waxay tusaydaa inuu kuwaas aan sheegnayna waa ululcasmigii marka laga reebo nebi aadam waa ululcasmigii rususha kuwii ugu fadliga badnaa wey asaga xaggiisa u soo ride waa daliil cad tan labaad habeenkii la dheelmiyey arwaaxdii nabiyaalka loo soo kulmiyey nabiga sala allah alay waa tujiyey laba ragc asaga imaam noqday imaamkana qofka ugu fadli badana laga dhiga taasuna waa calaamad kale nabigu sala allahu alay slm waxaaba ka sugan inuu yidhi ana sayidu naasi yowma alqiyaama walaa fakr maalinta qiyaamaha dadka anaa sayidkoodii ah faanna maahane waa xugun sharcigo alla ii sheeg oon ummadda u sheeg leeyihi ee faan maaha marka adiladaas cadcaday leedahay nabigu inuu u fadli badan yahay dadkoo dhan banu aadan iyo jinni dhammaan saalixiintooda nabiyadooda awliyadooda kulli isaga ugu fadli badan cid gaarayda lama helay malaa'igta iyo yaa fadli badan nabiyaalka mas'aladaas wakti badan ha iska gelin hayla daliil kala jara lama hayo wa kullun qiila mid kastana wadaad waaye marka xaad wakti ugu bixinay marka rasuulkaasoo afdalulmakhluuqiina makhluuqyaalka u fadli badan rasuulkaasoo almukaramu la karaameeyey bilqur'aani qur'aanka lagu karaameeyey ilaahay qur-aankuu ku karaameeyey mucjisada ugu weyn ee nabigeenna la siiye waa qur-aanka mucjisooyin badanaa la siiye qur'aanka kaliya maaha laakiin mucjisada ugu weyn wey qur'aanku ee nabiga la siiyey sala allahu alay wasalam rasuulkaasoo almukaramu la karaameeyey bilqur'aani qur'aanka lagu karaameeyey qur'aanka alcasiisi ee haalibka ah waa qur'aanka waa haalib wax la xujaytami kara lama arko xujo kasta isagaa ka adag isagaa ka adag qur'aanka almucjisati mucjisada ah mucjisada waxa weeye waa shay asagoo kale aan dadku la imaan karin oo dadka caajis gelinayo dadkoo dhan wuxuu ka caajis geliyey an ya'tuu bimilihi asagoo kale inay la yimaadaan marka waa mucjizo mucjiso weeye mucjisadaasu almustamirati daa'ima waa mucjiso daa'im xaa loola jeeda waxaa loola jeedaa waa mucjiso daa'im ah nabiyaalka nabi walba marka mucjiso la siiyo marka asaga uu dhinto mucjisadana waa tagtaa hadda nabi muuse sala allahu alay slam mucjisa la siiyey way badnaayeen waxaa ka mideedu ugu cansaneed gacanta iyo ushi aaway haddee waa naloo sheegay saasaan u rumaysana laakiin maanta arki ma karno nabi saalixashiisii ma arki karno nabi walba mucjisadiisa markuu dhinto waa tegayda laakiin nebi moxamed sala allahu calayh wasalam mucjisadii ugu weyneeda la siiyey qur-aanka waa kana markii uu noolaa wuxuu dadka dhahay waa kan asagoo kale la imaada haddaan anugu la imi oysan ahayn wax alla keenay lama imaan karin haddeerna sidiyaa weli la leey cariyaa asagoo kale la yimaada cariyaa suurad xataa suuradda ugu yar ina acdaynaaka alkawthar ayadoo kale car la imaada gaalo inta kulligiin isku tagtaan ma jir marka waa daa'im iyadu waa joogto nabigiioo mar hore dhinto kun iyo afar boqol ka hor dhintay aan cujsadii halkan taalla laakiin nabiyaalka kaleo dhan markay dhintaan cujsadoodu sheeka ahayd waa laguu sheega soo ma jeedin marka waa mustamira calaa tacaaqubi siniin sanad sanadyaalka iska daba imaatinkooda sanadyaalka iska daba imaanaya waa daa'im tacaaqubka waxa weeyaan sanadaa tega sanad kala ka daba imaana saas weeye tacaaqubu siniin sanadyaalka iska daba imaatinkooda wa bisunani sunnayaal ayaa lagu karaameeyey sunnayaalkaasoo almustaniirati u ifinayda waddada lilmustarshidiina dadka hanuundoonka waxaa kaleetoo nabiga lagu karaameeyey sunnooyin sunnooyinkaas oo waddada u iftiiminaya qofka hanuunka doonaya haddee qofaan hanuun doon ahayna mujrim ah ee warkiisuba yahay afar iyo tobankiiyo boqolkaana qaan kaa aqsamaya ka adag kaas asagana jahanama u taalo waxaan leenahay faxasbuka jahanam ama jahanama kaa adag kaas warkiisa xarga dhig laakiin qofka hanuun doonka ah ee leh waxaanu maxaqaa itus daliilkeedii waxaanu mabaadila itus daliilkeedii ee doonaya maanta inuu nool yahay inuu wax kala ogaado intaan waagu ku baryin barri qiyaame qofkaasaa sunnada nabiga wax u caddaynay laakiin weligaa meel wax diin lagu baraa imaamaydi fadhi kudirirkaa lagaa helaa goobta shaxdaa lagaa helaa meelaha idaacadaha lagu dhegaysta bbcda lagaa helaa goobaha cilmiga lagaama helo markaasaa leedaa toddobaatan sanaa jira weligayna ma maqal haddaadan imahayn haddana toddobaatan kale haddaad jirta maqli maydi toddobaatanaad sheeganaya toddobaatan kale haddaad ku darsato asaadan goobaha cilmiga tegin sidaasaasad ahaane ee haddaad adigu bare weyday wixii ma waysan diin ahayn anugu ma aqaan ma waxay ka saaray inuu diin ya diinta waxaadan aqooni diin maha miya ma aqaan xayta maanaanu maqal saad ku maqli maba tegtide marka sunnada nabigu waxay dariiqa u iftiimine qof isagu hanuun doon oo hanuunkii raadina oo baadiyo ka maqanta ilaa ummadda moogtahay ummadna waa dad og diintan in alla u soo dejiyey ilaahay ku addoonsaday la socda meeshay maraydo cadowgeeda waxa laga dhibaato la soo gaarsiiyey waxa loo gargaarayo sida diinta loo xifdiyo sida loogu dhaqmaa waa la socda qofna maqalay ka tahay diin islaamaa jirta laakiin isaga xisaabtaba uguma jirto laa cadowna ka difaaci ma walaa cududna uma ahan magac wey wax layskaga haysto warkamay wadaadadaniyo ishayshaysta u leey isagu ka mid maahan inta diinta isku haysato isagu wuxuu ka mid yahay inta adduunyada isku haysato adduunya marka la joogo wuxuu ku leeyahay qofka koobaad wey isagaa xaq u leh wax walba laakiin diin haddii la joogo warba kama hayo marka kaas waxa wax u caddaynaya waa maalinku ilahay hortaba laakiin waxa weeyaan adduunka sunnadu waxay wax u caddaydaa qof isagu hanuun doona ee indhaha keensaday ee qalbiga keensaday ee dhegaha keensaday sunnooyinka almustanirati ee wax u caddeeya lilmustarshidiina dadka hanuun doonka ah rasuulka ka bad marka rasuulkii u laabo rasuulkaasoo almaqsuusu lagu gaar yeelay bijawaamici ilkelim kelimooyinka kuwa macnaha badan kulmiya rasuulka lagu gaar yeelay kelimooyin macno badan kulmiya diinulislaam oo dhammu laba kelimo nabigu ku kooba sala allahu calayh wasalam fiiri ninaa yidhi rasuulka kelimad indhahwi qul lii fi lislaami qawlan laa as'alu canhu hayra qowl aanan qof kaa dambeeyo weydiinaan kaa rabaa wy markaasuu yidhi qul aamantu billaahi uma astaqim waxaa tidha allaan rumeeye hana ka leexleexan wax diina oo labadaas kelime ka baxaya lama helayo ka war allaan rumeeyey waa caqiidadii oo dhan soomaa ku toosnowna alle ku caabi dariiqaas xaqa allahaas aad ilaahnimada u rumayday sharcigiisa ka sharci dhigo wuxuu kaa reebay ka haq wuxuu kuu sheegay rumayso wuxuu ku amrayna same waa diinkii o dhan إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة رسولك مركا وحا لغو غاريي كلمات معاني بابان كل منيا رسولك سؤال مقصوص لغو غاريي بجوامع الكلم كلموينك معاني بابان كل ميا إيا وسماحة الدين الدين كفضيت كيس وحا كلا لغو غاريي الدين فضيت دينتا إسلامك قفك ما أمرته قفك وحسن أولين دينتا إسلامك صلوات الله الله أمان يالكيسا إيو وسلام على النبات قليديس عليه رسولك كوركيس هاهاتو وعلى صائر النبيين النبيالك لما أنتو تشوضنا هاهاتو وآل كل نبي كستئه لديسا كوركوضا هاهاتو وصائر الصالحين انت سوصوبا لما أنتو إلهي النبات قليديس أمان تسوهاتو والله سبحانه وتعالى علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun annawowiya waxaan soo gaarnay lafdiga uu yidhi shiiqa muqadimada dhexdeeda amaa bacdu intaas ka gadaal faqad rawaynaa waxaan ka warinay can caliy bni abidaalib rawaynaa saddex dabdiyay leedahay rawaynaa oo aan shidhnayn musamana ah ayadoon shidhnayn musamana ah rawaynaa waxaan ka warinay can caliy bni abidaalib iyo majhuulin laga dhigo lana shido ruwiina waxaana la kaga wariyey oo markaasuu macnuhu noqonaa rawaana mashaayikhuna culummadeennu waxay nooga wariyeen wasayaruuna ruwaatan oo ay naga dhigeen kuwa wariyo ruwaatan taasna waa dabdiga labaad dabdiga saddexaadna waxa weeyaan in la takfiifiyo iyadoo majhuulu yahay ruwiina waxaana loo wariyey marka saddexdaas dabdiba waa saxiix waxaana ugu isticmaalka ugu badan oo aad u badan waxa weyan rawayna iyo ruwiina oo shidan tan kale laftigeeduna waa jirtaa oo ah ruwiina oo aan majhuulna ah aan nashadnayn faqad rawaynaa waxaan ka wariyey ka warinay can caliy bni abi aalib وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر عبد الله بن عمر وابن عباس عبد الله بن عباس وانس بن مالك انس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم الى راضيها كنقض اجمعين دمانتود من طرق طرق وحن اوغورني طرق راسو كثيرات فربضا بالروايات روايه وحن اوغورني روايتها سو متنوعات كلا جديسن روايه كلا جديسن يا سنديال كلا جديسن أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وغيري من حفظ قفك حفظية على أمتي أمتي إذن أصو حفظية أربعين حديثا أفرتا حديث أفرتا كاس حديثا من أمر الدين هدين تيد أرنتي سكمت أه بعثه الله قفكاس الله صبحية تعالى الله واصر رياه يوم القيامة مالنت قيامها في زمرة الفقهاء فقهada jamaacadooda zumrada waa jamaacada fii zumrati lfuqahaa fuqahada jamaacadooda ayaa ilaahay ku soo bixiyaa wlculamaa wa zumrat lculamaa culammada jamaacadooda ilaahay ku soo bixiyaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan bacahahu llaahu ilaahay waa soo bixiyaa tacaala asagaa sarreeye faqiihan xaalu yahay qofkaas mid faqiih ah caaliman oo diinta la yaqaan wa fii riwaayati abidardana waxaa ku sugnaaday wa kuntu waxaan u ahaana lahu qofkaas yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha shaafican mid u ergeeya wa shahiidan mid u markhaati kaca wa fii riwaayati bni mascuudin cabdullaahi bni mascuud riwaayadiisana waxaa ku sugnaatay qiila waxaa lagu leeyahay lahu qofkaas afartanka xadiid ummadda u soo xifdiyey udkhul gal min ayi abwaabi aljanna jannada albaabadeeda mid alla midkii shiita aad rabto wa fii riwaayati bni cumara riwaayadda ibnu cumarna waxaa ku sugnaa kutiba waa la qoraa fii zumrati lculamaa culammada jamaacadooda lagu daraa wa xushira waana lasoo kulminaa fii zumrati shuhadaa dadka diinta loo dilo shuhadada jamaacadooda xadiidkan wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalama man xafida qofkii u xifdiya calaa ummati ummadayda arbaciina xadiian afartan xadiid u xifdiya waxaa loola jeedaa qofkii u soo naqliyo o soo gaarsiiye xifdigaasu wuxuu noqon karaa xifdu sad inuu xabadka ku soo xifdiyo oo uu sidaas ku soo gaarsiiyo wuxuu kaloo noqon karaa xifdulkitaaba inuu kitaab inta ku soo qorto ku dabdiyo ilaaliyo ilaa uu guto maxalushaahidka waxa weya afartan xadiid qofka ummadda usoo naqliyo usoo gudbiyo wey isagoo xataa yuu korka ka xifsana hadduu rabo afartan xadiid qofka ummadda usoo usoo gudbiyo culimmadii ka horreyday inta ka soo naqliya asaguna ummadda usoo gudbiya sidaasaa loola jeeda soo xifdinta waa nuucaas ama ku soo xifdi sadrigo xabadka ama qoraal ku soo xifdi ee inaad ta soo qaaddo aad ummadda usoo gudbido weeye oo silsiladda axaadiistu marayba aad ka mid noqoto marka qofka nuucaasa oo afartan xadiid oo min amri diiniha diinteeda arrinteeda ka mid ah oo waxa weeyaan diinkaas un xadiista ka hadlayda ka mid ah qofkaas bacaahu llaahu allah soo bixina tacaala alla waa sarreeyaah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii zumrati lfuqahaa fuqahada jamaacadooda waalculamaa wa zumrat alculamaa culammada jamaacadooda jamaacada fuqahada ee culammada lagu daraa qofku qofka uu ku nuuca yahay aa lagu soo daraa marka kuwaasaa lagu soo daraa kuwaas haddii lagu soo darayna kuwaasa de qayraa u yaalla kuwaas qayr ayaa u yaalla marka waxa weeyaan waa qof liibaanay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaaday bacaahu llahu allah soo bixina tacaala alla waa sarreeyaahe faqiihan xaalu yahay mid faqiiho diinta ilaahay fahmay caaliman oo caalim ah wa fii riwaayati abidardana waxaa ku sugnaaday wa kuntu waxaan u ahaana lahu qofkaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shaafican mid u ergeeya wa shahiidan mid u markhaati kaca dee shafaacada nabigana waa maqbuula markhaatigiisuna waa markhaatiga makhluuqkan ugu sarreeya wa fii riwaayati ibni mascuudin riwaayadda ibni mascuudna waxaa ku sugnaa qiila waxaa lagu leeyahy lahu qofkaas udkhul gal min ayi abwaabi ljanna jannada albaabadeeda mid alla midkii shiita aad rabto wa fii riwaayati ibni cumarna waxaa ku sugan kutiba waa la qoraa fii zumrati alculamaa culammada jamaacadooda lagu daraa qofkaas wa xushira waa lasoo kulminaa fii zumrati shuhadaa shuhadada jamaacadoodana waa lagu soo kulminaa maalinta qiyaamaha ilaa dadka isku nuucaaba isku siya loo kulmi isku meelaa lagu soo kulmiya watafaqa waxay isku waafaqeen alxufaadu xaafidiinta islaamka culummada xadiidka nabiga xifdisan waxay isku waafaqeen calaa annahu xadiidkanu calaa annahu xadiidka lasoo sheegay xadiiun xadiid inuu yahay xadiidkaasoo daciifun daciif ah wa in kaurad haba badato duruqu duruqdiisu hadday rabto ha badato si kastaba ha u duruq badnaado oo duruq fara badan oo kala duwan ha loogu wariyo laakiin inuu daciif ay isku waafaqeen oo sanadka uu ku gaarayo saxaabada sanadkaasaa tacbaana kaasaan sugnayn saxaabada markuu gaaray kadib daciif ma noqdo saxaabigu waxa weeyaan asaga waa kulligu kulluhum waa cuduul laakiin xadiidkii intuusan saxaabiga gaarina cudurku ku dhaca soo ma jeed marka daciif sidaasuu u yahay oo isku waafaqeen wa in kaurad haba badato duruqu duruqdiisa waqad sanafa alculamaa culammadu waa sanifeenoo waa alifeen raxima radia allaahu canhum ilaa raadiha ka noqdee culummada badanaaba raximahum llahu in loo adeegsadaa badan laakiin radia allahu canhumna waa bannaanta in la yidhahdo waqad sanafa alculamaau culammadu waa sanifeen radia allaahu canhum ilaa raadiha ka noqdee fii haadaalbaabi baabkan baabka wuxuu ula jeedaa jamcu arbaciina xadiian wey afartan xadiid in la kulmiyo wey baabka uu sheega culimmadu waa ay sanifeen fii haadalbaabi baabkan oo afartan xadiid in la kulmiyo ah oo la jamciyo maa shay laa yuxsaa aan la koobi karin min almusanafaati xaalayihim kutuba la sanifay arbaciinada culummadu ay alifeen lama koobi karo lama tiri karo aaday u badan yihin waxay alifeen arbaciinno aan lasoo tira koobi karin tiradii ka batay nin walba afartan xadiid kitaab ah nin kale afartan xadiid afartan marka la yidhahdana wixii kontonka ka yar o dhan waa afartan afartan mar hadduu gaaro carabtu markay cadadka tirinaydo cuqadka ah caqdiga iyo waxa yarka oo ka dambeeyo ma sheegaan koob iyo toban hadduu yahay waxaa laleeyahy waa cashara hadday rabaan cashara labiiyo toban weeya cashara hadda xadiidka kitaabkaanu waa afartan iyo laba xadiid afartan iyo laba xadiid oo weliba xadiidka miduhu laba xadiid uu kala yahay oo arki doonnaa xadiid afartan iyo labadaas ka mida laba xadiid wey laakiin al xadiiu u tegi shiiku markuu qoraayey marka labadaas marka waxba laga soo qaadama waxaa la leeyaha waa iska afartan marka culamo badana afartanaadkaas alifeen oo arbaciin arbaciin alifeen fa awalu man qofkii ugu horreeyo calimtu aan ogaaday sanafa qad sanafa xaaluu sanifay fiihi baabkan dhexdiisa oo afartan xadiid jamciyey fa awalu man qofkii ugu horreeyey oo calimtuhu aan ogaaday sanafa mafcuul aaniyaad ka dhigi kartaa inuu alifay fiihi baabka dhexdiisa xaalana waad ka dhigi kartaa bimacnaa carafa inta ka dhigta cabdulaahi bnu mubaarak weeye cabdullaahi bnu mubaarak aa ugu horreeyey yuu yidhi imaamu nawowi raximahullah intaan anigu ogahay oo alifay kitaab arbaciin ah alxaafid almarwasi caalimu zamaanihi amiiru اladqiyaa fii waqtihi wuxuu dhashay boqol toban iyo sideed hijriyadu markay ahayd boqol toban iyo sideed hijriyadu markay ahayd taabiciyaalkiiuu ka qaatay cilmiga oo asagoo atbaacu taabiciinuu ka mid yahay taabiciyaalkii uu ka qaatay cilmiga cilmiga ayuu ka qaatay wuxuuna dhintay boqol siddeetan iyo kow boqol siddeetan iyo kow markay hijriyadu ahaadna waa uu dhintay boqol toban iyo siddeedna wuu dhashay cabdulaahi bnu mubaarak imaamkii alxaafid ahaa ayaa ugu horreeyey uma muxamed ibnu aslam adduusiyu aa ku xigay alcaalimu caalimka ahaa alrabbaaniyu ee rabbi loo aaneeyo loo nisbeeyey uma muxamed ibnu aslam adduusiyu alcaalim alrabbaani ee rabbi loo nisbeeyo loo aaneeyey qofkii rabbi u go-ay kaas ayaa ku xigo asnaa xadiis arbaciin ayuu ka alifay kitaab arbaciin ah oo afartan xadiis jamcinaya ayuu alifay alimaam alxaafid arabbaani abulxasan alkindi mowlaahum alkhuraasaani wuxuu dhashay boqol iyo siddeetan asna isagoo hal sano jiro sanadii labaad ku jiruuba dhinta ibnu mubaarak boqol iyo siddeetan iyo kow ila ibnu mubaarak dhintay boqol iyo siddeetanu asna dhashay wuxuuna dhintay laba boqol afartan iyo laba hijriyadu markay ahayd naysabuur ku dhintay abulxasan kindi mowlaahum alkhuraasaani waa kaasa marka moxamed ibnu aslam adduusi alcaalim alrabbaani uma alxasan ibnu sufyaan annasawi ayaa ku xiga oo asna ka dembeeyo kitaab arbaciina alifay alxasan ibnu sufyaan annasawi alimaam alxaafid athabtu abulcabaas saaxib almusnad waxa weeyaan wuxuu dhashay laba boqol siddeetan iyo dhowr markay hijriyadu ahayd laba boqol siddeetan iyo dhowr markay hijriyadu ahayd wuxuuna dhintay saddex boqol laba boqol siddeetan iyo dhowr markay hijriyadu ahayd ayuu dhashay wulida bidca wa amaaniin wa miatayn ayuu dhashay uma alxasan ibnu sufyaan annasawi wa abubakr alaajuri waxaa kaloo wax alifay oo arbaciin alifay abubakr alajuri alimaam almuxadi alqudwa shaykhu lxaram ashariif moxamed ibnu xusayn ibnu cabdilaahi albaqdaadi moxamed ibnu xusein ibnu cabdilaahi albaqdaadi alajuri kutubo badan uu leeyahay kitaabka aad u qiimaha badan ee caqiidada ah ashariica la yhahda shiikha iskale weeye kitaabka qiimaha badan ee caqiidada ahee dabcadda lixda mujalo mar lagu daabacay ee caqiidada uu uga hadlo ahlusunna waljamaaca shiiqa alife weeye wuxuu ahaa shiiq la lagu yaqaano sunnada raaciddeeda aad u khayr badan bidcada iyo waxa weeyaan inxiraafkana inkiriddiisa caan ku ahaa marka moxamed ibnu xusayn ibnu cabdilaahi albaqdaadi alajuri asna arbaciinu leeyahy waxaa kale arbaciin alifay waa abubakr moxamed ibnu ibraahim alasbahani abubakr moxamed ibnu ibraahim alasbahani alxaafid ahiqa asna waxa weeyaan kitaab arbaciin ah ayuu leeyaho alifay kitaab arbaciina ayuu alifay kitaab arbaciina ayuu alifay ajuri wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdan moxamed ibnu xusein alajuri saddex boqol iyo lixdan hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay makuuna ku dhintay abubakr moxamed ibnu ibraahim alasbahanina afar boqol lixdan iyo lix ayuu dhintay asna wa daara qudniyu asna waxaa arbaciin alifay daara qudni daara qudni ayaa arbaciin alifay daaru qudni calamuljahaabida cali ibnu cumar ibnu axmed albaqdaadi wey cali ibnu cumar ibnu axmed albaqdaadi a'imada aad waxa weyn ugu tafannuntay cilalka xadiidka ee dadka ugu oqo oo ka mid ah ayuu ahaa macrifatu cilal ilxadiid waxaana la yidhaahdaa waa qofkii ugu horreeyey oo qiraa'aadka wax ka alifa daaraqudni waa awalu man sanafa alqiraa'aat isagaa ugu horreeyey qiraa'aad waxa wax ka alifay wuxuu dhintay saddex boqol siddeetan iyo shan hijriyadu markay ahayd saddex boqol siddeetan iyo shan walxaakim abu cabdillaahi alxaakim abu cabdillaahi muxamed ibnu cabdillaahi ibnu xamdaweyhi muxamed ibnu cabdillaahi ibnu xamdaweyhi ayaa ka mid ah oo dhintay afar boqol iyo shan hijriyadu markay ahayd afar boqol iyo shan waa abu nucaym aa ka mid ah abu nucaym alimaam alqudwa shaykhulislaam axmed ibnu cabdillaahi alana magaciisana axmed ibnu cabdillaahi ibnu isxaaq axmed ibnu cabdillaahi ibnu isxaaq oo afar boqol iyo soddonkii dhintay afar boqol iyo soddonkii ayuu dhintay abu nucaym kutuba aada u qiimo badan ayuu leeyahay waxaa ka mid a waa abu cabdiraxmaan assulami abu cabdiraxmaan assulami alxaafid اlmuxadid shaykhu khuraasaan moxamed ibn xusein annaysaburi aa la ihahdaa marka isna wuxuu dhintay afar boqol toban iyo labo afar boqol toban iyo labo uu dhintay waa abu cabdiraxmaan assulami waxaa ka mid a waa abu saciidin almaliniy abu saciid almalini alimaam almuxadid azaahid axmed ibnu muxamed ibnu cabdillaahi alharawi almalini axmed ibnu muxamed ibnu cabdillaahi alharawi asna wuxuu dhintay afar boqol toban iyo labo afar boqol toban iyo labo ayuu asna dhinto waxaa isku waqti dhintay abu cabdiraxmaan assulami iyo abu saciid almalini iyo wa abu cumaan asaabuni abu cumaan asaabuni ismaaciil ibnu cabdiraxmaan annaysaburi weeye asaabuni waa imaamkii iska lahaa kitaabka aada u qiimaha badan caqiidada caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid kitaabka caqiidada ee qiimaha badan waana la akriyaahe shiikha kitaabkaas iskale waay imaam shaaficiya wey wa abu cumaan asaabuni ayaa ka mid ah ismaaciil ibnu cabdiraxmaan annaysaburi oo dhintay asaguna afar boqol afartan iyo sagaal hijriyadu markay ahayd afar boqol afartan afar afar sagaal ayuu dhintay iyo wa cabdullaahi ibnu muxamed alansaariy cabdullaahi ibnu muxamed alansaari cabdullaahi ibnu muxamed al ansaari oo isaguna dhintay afar boqol siddeetan iyo kow wa abubakar albayhaqiyu abubakr albayhaqi alxaafid almuxadid alfaqiih ashaafici axmed ibnu xusein alaa magaciisana axmed ibnu xusein ibnu cali albayhaqi oo dhintay afar boqol konton iyo sideed hijriyadu markay ahayd afar boqol konton iyo sideed afar shan sideed ayuu dhintay iyo wa khalaa'iqu makhluuqyaal laa yuxsawna aan la koobi karin makhluuqyaalkaasoo min almutaqadimiina culummadii hormartay ka mida iyo walmutaahiriina kuwii dambeeyey culummo badan ayaa alifeen maahan intaas oo kaliya culummo aad u fara badan ayaa alifeen ee intaas kaliya maahan iyo wa khalaa'iqu makhluuqyaal laa yuxsawna aan la koobi karin oo min almutaqadimiina culummadii hormaray ka mida iyo walmutaakhiriina kuwii dambeeyey waqad istakhartullah ilaahay baan uga qayr dalbay tacaala asagaa sarreeye fii jamci arbaciina xadiian afartan xadiid kulmintood wuxuu leeyahay waa istiqaaraysta waxa weya laba ragca inuu qofku inta tukado ducadii akriyo wey istiqaarada macnaheedu markuu salaada dhameeyo kadib allahuma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudraka ducadaas inuu akriyo wey marka wuxuu leeyahy waan istiqaaraystay marka shayga waajibka iyo sunnada midna looma istiqaaraysto ma sameeya masagoo iska daaya cilmiga alfidiisuna waa cibaado laakiin qaabka ugu istiqaaraysana waxay tahay dariiqa ugu fiican ilahay inuu waafajiyo oo hadda sanadaanoo kale inaan xajiyo in kalean ka istiqaaraysaa lama yidhaah laakiin qolada badda ku safrayda oo markabka raacayda miyaan la safraa mase qolada diyaaradda mase qolada lugta waa loo istiqaaraysana ila duruqdaasoo iska bannaanta midna waajib kuguma ahne marka shayga oo khayrkaa looma istiqaaraysto asagaa samayntiisa ee waa la waa la sameeyaa shayga xaaraamtana looma istiqaaraysto bal waa ka soo istiqaarayna xaaraamtan inaan samayn kale looma istiqaareeyo waa laga tagaa xaaraanta iyo karaahiyada looma istiqaareeyo waajib iyo sunnana ayaga daatadooda looma istiqaareeyo laakiin dariiqaad ku samay laheed waa loo istiqaareeya shayga mubaaxa weeye shayga loo istiqaareeyo inaad samaydo iyo inaad iska daydo hadda wuxuu u istiqaaraynaa bal miduu doorashadii afartanka xadiid oo uu asagu dooro lahaa waqad istakartullah ilaahay baan uga qayr dalbay tacaala allah sarreeye sida ugu qayrka badan inuu i waafajiyo fii jamci arbaciina xadiian afartan xadiid kulmintood afartan fii jamci arbaciina xadiian afartan xadiid kulmintooda iqtidaaan liajli iqtidaa'in ku dayasho darteed aan u kulminaa bi haaulaa'i kuwaas aan ku dayanayo ala'imata ee imaamyaalkaa alaclaami ee cilmi badanayaalkaa wa xufaadi ilislaam islaamka xufaaddiisii ah wuxuu leeyahay waxaan sidaas u yeelay waxaan ku dayanayaa a'immadaas cilmi badanayaalkaa ee xufaadda islaamka ah iqtidaa'an ku dayasho bi haaulaa'i kuwaan ayaan ku dayanaa ala'imata imaamyaalka alaclaami ee calamyaalka calamka oo jamcu calamin aclaamta waxa weeyaan calamka calaamaddu waa shayga muuqda marka a'immada muuqato weeye wa xufaadi lislaam islaamka xaafidiintiisii ah waqad itafaqa alculamaa culammadu waxay isku waafaqeen calaa jawaasi lcamali camalfal inuu bannaan yahay bilxadiidi xadiid lagu camal falo xadiidkaasoo addaciifi daciif ah fii fadaa'ili lacmaalina loogu camal falo wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah culammadu waxay isku waafaqeen in waxa weeyaan lagu camal fali karo xadiidka daciifka ah laakiin xalaal iyo xaaraam loogu camal fali maaha fadaa'ilulacmaal fadaa'ilulacmaal waxaa loola jeedaa cibaado adilla haabitaad ku sugnaatay oo inay sharci tahay deliil saxiixuu ku sugnaaday ayaa waxaa la helaya xadiid daciifa oo nuuc gooniya ajar gooniya u sheegaya maalan cibaadadii asal ahaan waa suganta laakiin ajar gooniyuhu u sheega ajar gooniya uu u sheegaa kaasoo kaleetaa la yhaha fadaa'il acmaal saasaa loola jeedaa marka oo maalan wuxuu leeyahy qofka alifa afartan xadiid ajarkaasuu leeyay asal ahaan adilay leedahay qofka xifdiya axaadiista ee dadka u soo gudbiya inuu ajar leeyahay adilla waa weynay leedahay laakiin afartan waa nuuc ka miday mugta oo gaare afartan xadiid oo gaara in la jamciyo waa nuuc khaasa marka in loogu camal fale kara culammadu isku waafaqeen uu yidhi laakiin halkaas nadara ku jiro laba dhinacana nadar kaga jira dhinaca koobaad in lagu camal falo xadiis daciifa itifaaq maahan waa masale ikhtilaafiya waa mas'ala oo ikhtilaafi ah oo ashaykhu اlqaasimi waxa weya qawaacidu taxdiidka wuxuu soo naqliyey ahlucilmiga gobolka mid ah inay arrintaas diideen oysan yidhaahdeen marnaba ma banaana xadiis daciifa in lagu camal falo a'immada waxa weeyaan loo nisbeeyeyna sidaas waxaa ka mid ah waxa weeyaan yaxya ibnu maciin aba ka midaba oo a'immadii salafka ah waxaa ka mid ah abubakr ibnu اlcarabi alqaadi almaliki kaasaaba ka mid ah waxaa ka mid ah ibnuاlxasmi alظaahiri wuxuuna yidhi waa daahirka madhabka bukhaari iyo muslimna madhabkoodu waa sidaas marka sheekh naasirudiin albanina muqadimada kitaabka tamaamul minaha ah ayuu hadalkaas ku soo naqliyey aadna usii ayiday marka taas waxa weeyaan xagga itifaaqa uu sheegay nadarkaasa ku jiro khilaafaa ku sugan oo a'imo waaweyna khilaafeen oo yidhahdeen xadiis daciifa laa fadaa'il اlacmaal walaa xalaal iyo xaraam midna looguma camal fali karo waa mid oo qof dadka waxaa ku filan xadiidta saxiixa tii saxiixayd ku dhaqmideedii aba dadkii lagula ayahayba badankeedii ee daciifka hormaaba loo tala waqtiba loo haya tan labaad oo muhiimkaa waxay tahay culimmada yidhaahdeen fadaa'ilulacmaal ha lagu camal falo shuruuday u xidheen ee mutlaq iskama ahan saddex shardiyaana ugu muhiimsan sida tabyiinulcajabka xaafid ibnu xajar uu ku sheegay sheekh naasirna muqadimada tamaam minuhu uga soo naqliy tabyiinulcajab ayuu xaafid ibnu xajar saddexda shardiba ku sheegayu saddexda shardi shardiga ugu horreeya waxa weye xadiiska inuusan ahayn mawduuc ilaa daciifkiya kala daran mid dacfigiisu aad u daran yaho mawduuca ma banaana fadaa'ilulacmaal iska daaya in la sheegaa ma banaana ayadoo dadka looga digaayo un ma ahan shardiga labaad qofku markuu ku camal falaa waa inuu aaminsan yahi inuu daciif ee isagoon kale oqoonba daciif iyo saxiix inuu yahay inu iskaga camal falo lama ogola waa inaad og tahay xadiidkan inuu daciif yahy ousan sugnayn oodan caqiidayn xadiidkaa sugan shardiga saddexaadna waa inaadan si muuqata ugu camal falin xadiidkaasaan ku camal falaa hadhihin qarso inkaad ku camal falay maxaa dadaan ogeyna intaa ku arkaanay kaaga dayaani mooyaan diin nabigii ka sugan marka diin nabi ka sugan yaa laguu marayna dadkaa fidnay saddexdaas shardi u xidhan marka xaa kuugu jira wax la qarsaaya xataa bal heerkay gaareen fiiri marka saddexdaas shardiyay u sheegeen culammadu marka ugu horeeyana fadiiladan camalkan asalkiisu waa inuu daliil haabita ku sugan yahi ee nuuc gaara ayuu sheegaya xadiidkan daciifka kadibna saddexdaas shardi waa in la helaa waa inuusan mawduuc ahayn oo dacfi aad u daran uusan ahayn waana inuusan caqiidayn inuu nabiga ka sugan yahi ilaa ictiqaadkaas waa faaside waana inuu qarsado uusan shuhrayno lacan bixin ka saddexdaa shardi ayay u xireen wuxuu yidhi nawowi raximahullah wa maca haadaa intaas iyadoo jirto ayadoo culummadu yidhahdeen fadaa'ilulacmaal xadiis daciifa waa loogu camal fali karaa falaysa ictimaadii aniga cuskashadaydu ma ahan calaa haada alxadiidi xadiidkaas xadiiska daciifka haddana anugu ku cuska mayuu yidhi ma ahan waxaan ku camal falaya xadiidkaas axaadiista kaleetoo saxiixa oo haabitada ah aan ku dhaqmaahu kan ma cuskanayo yidhi anugu markaasuu yidhi wa maca haadaa ayadoo jiro itifaaqaas culammada falaysa ma ahan ictimaadii cuskashadaydu calaa haadaxadiidi xadiidkan bal iska badaaya calaa qowlihi nabiga qowlkiisaan cuskana sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu ku yidhi fi laxaadiidi axaadiidta asaxiixati saxiixa ah liyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka jooga minkum idinka xaala uu idinka mid yahay alqaa'iba midka maqan qofka jooga waxa weeyaan ha gaarsiiyo qofka maqan qofka maqan ha gaarsiiyo qofka jooga waxa weeyaan oo xadiidkan waktiga nabigu sheegaya jooga xadiis bukhaari muslim ay wariyeen wey min xadiidi abi bakra waxa weeyaan qofka joogee maanta iga dhegaysanayo aniga nebi maxameda ila jooga nabigu wuxuu leeyahay qofka ka dambeeya ha sii gaarsiiyo dariiqaasuna diinku nagu soo gaari kuwii nabigu amray ayaa qaadeen markaasay gaarsiiyeen taabiciyaalkii taabiciyaalkiina waa qaadeen atbaacu taabiciinay gaarsiiyeen sidaas weeye markaa qof kastoo waktigaas jooga ayaa amarkaas u yaalla inuu qaado oo dadka ka dambeeya gaarsiiyo liyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka joogaa minkum idinka xaalu idin ka mida muslimiinta alqayba kan maqan xadiiskaasaan ku dhaqma saxiixa bukhaari muslim aa wariyeen waxaan kaleetoo cuskanayaa wa qowli nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu yidhi nadara allaahu nadara allaahu daadka la shido iyo in la fududeeyo labada waa ku bannaan nadara allaahu allaha nuuriyo allaha qurxiyo imra'an qof samica maqlay maqaalatii orahdayda fa wacaahaa oo xifdiyey oo faadaahaa u gutay kamaa samicaa sidii uu u maqlay xadiidkan anas ibnu maaligaa wariyey imaamu tirmidi iyo ibnu maaji ayaa soo saareen nabiga sala allahu calay waslm wuxuu u duceeyey qofkii nabiga hadalkiisa maqlaa hadda maqaalkana waa waxa weeyaan waxaa loola jeedaa xadiidkii oo dhan oo qowlkii iyo ficilkii wixii dhammaa isla soo gelaye qofka waxa weeyaan maqla aniga oraahdayda ama hadalkayga oo markuu maqlo haddana fawacaaha weeleeyo xifdiya haddaadanba xifdin haddaad gaarsiine beenaad gaarsiine waa inaad xadiidkii haydaa oo lafdigiisii iyo dabdigiisiiba aad haydaa faadaahaa kadibna gutaa kamaa samicaa siduu u maqlay kadibna waa inaad sidaad u maqashay biduuni naqsin walaa ziyaada adoon waxna ku darin waxna ka jarin waa inaad gudbidaa marka ammaana wey cilmigu waa ammaana waa inaad khiyaanada iska ilaalida oo marka ugu horreya waa inaad wixii xifdidaa haddaadan xifdin waxa weeyaan umma naftaadana waxa weyan dembi ha u shaqaysan ummaddana ha baadiyaynoo hadhiin rasuulkaa saas yidhi sala allahu alay wasalam mar haddaadan xifdin haddaad xifdidayna khiyaanada iska daa oo waxa weyan waxa ka reebin waxa ka bedeli ee sidaad u xifdiday u gudbi adoon waxna ku darin waxna ka jarin marka waxay u baahan tahay koow maqal qofku xadiiskii nabiga uu soo xifdiyo taas waxay kutusaydaa dhegaysiga xadiiska nabiga la dhegaysto cibaado weyn inay tahay oo lagu mudanayo ilahay inuu ku nuuriyo ku qurxiyo tan labaadna waa inaad xifdido dhegaysi keliya maan kul meesha fadhida inaad tahay lama rabo waa inaad haddana xifdido wixii tan saddexaadna waa inaad gudbido markaad adiga naftaada u xifdido ood lafdan oo cilman wa camalan waa inaad u xifdida cilmi ahaan u qaado kuna camal fal markaad xifdido kadib gudbi dadka kale gaarsii sidaad u maqashay inuu gudbiyo wax ku darin waxnaa ka jari intaas marka laysla helo waa dhegaysi waa xifdin waa gudbin oo sidii loo gudbiyo markaasaad ajarkan leedahay nadar allaahu allaha nuuriyo allaha qurxiyo imra'an qof samica maqlay maqaalatii oraahdayda oo fawacaahaa weeleeyey oo xifdiyey faadaahaa kadibna gutay kamaa samica siduu u maqlay oo u gudbiyo ummadda uma intaas ka gadaal min alculamaai culammadu ka mid ahaaday man qof jamaca kulmiyey alarbaciina afartan afartankaasoo fii usuulidiini diinka usuushiisii caqiidada ahaaday culammada gobol ka mid a afartan wuxuu doortay caqiide ah oo usuulu diin ka hadlaya kaas ayaa ka mid a uma intaas ka gadaal min alculamaai culammadu ka mid ahaaday man qof jamaca kulmiyey alarbaciina afartan afartankaasoo fii usuulidiini usuuludiinka ahadoo caqiide ah wa bacdun gebolkoodna fi larbaciina jamaca wuu kulmiyey alarbaciina fi lfuruuci furuucduu ku kulmiyey gabalna afartan xadiis oo fiqi ka hadlayda bis ayuu kulmiyey fiqi ka hadlayda ayuu kulmiyey wa bacdun gobolkoodna jamaca waa kulmiyey alarbaciina fi ljihaadi jihaadku ku kulmiyey afartan xadiis oo afartuba jihaad ka hadlayda culimmada gabala alifeen culimmada lasoo sheegay wa bacdun gobolkoodna jamaca waa kulmiyey alarbaciina soo qadara mar walba fi zuhdi zahdnimada afartan xadiis oo ka hadlayda jacaylka aakhiro iyo aakhiro in loo shaqaysto iyo adduunka jacaylkiisa in laga tago laga jeesto zuhdiga waa saas waa tarku xubi dunya amase alicraab can xubi dunya adduunyada jacaylkeeda in qofku ka jeesto oo uu aakhirada u diyaargaroobo taas weeye zuhdiga marka afartan zuhdi ka hadlayda wa bacdun gobolkoodna filadabi filadabi ay jamaca waa kulmiyey alarbaciina afartanka filadabi aadaabta sida wax loo cuno sida wax loo cabo sida dharka loo xirto afartan ka hadlayduu gobolna kulmiyey wa bacdun gobolkoodna filkhuabi khudbooyinka afartan xadiis oo khudabkii nabiga iyo khudabkii saxaabada khudbooyinka ah khudabkiiu wa kulluhaa dhammaanteed maqaasidu waa waxyaale loo qasto saalixatun wanaagsan dhammaan mid walba waa fiicanta culummadii u qasadayna waa hagaajiyeen waa wax loo qastooo wanaagsan weeye wa kulluhaa dhammaanteed maqaasidu waa waxyaala loo qasto saalixatun wan wanaagsan radia allaahu ilaah raadiha ka noqdo can qaasidiihaa maqaasidaas dadkii u qastay culummadii u qasaday ilaa raadiha ka noqdo waqad ra'aytu anugu waxaan gartay yui ra'aa bimacnaa ra'yiye wey waqad ra'aytu anugu waxaan gartoo ra'yiyeeyey jamca arbaciina afartan kulmintood afartankaasoo ahama ka muhiimsan min haadaa kullihi intaan oo dhan afartan waxa dhan ka muhiimsanaan go'aansaday waxay yihiin afartanka ka muhiimsan afartan caqiidaha la alifo afartan fiqiyaha la alifo afartan jihaadaha la alifo afartanka ka muhiimsan oo caad waa afartan wixii o dhan kulminayo taas wey afartan wixii oo dhan kulminay oo caqiidadii kulmina oo jihaadkii kulmina oo khudbooyinkii kulmina oo waxa weeyaan zuhdigii kulmina oo waxaasoo dhan kulmina taas wey kulli waa laga helaa waqad ra'aytu waxaan ra'yeeyey oon gartay jamca arbaciina afartan kulmintooda afartankaasoo ahama ka muhiimsan min haadaa kan aan soo sheegnay kullihii dhammaantiis wa hiya afartanka ka muhiimsanu waxay tahay arbacuuna xadiian afartan xadiid afartan xadiid axaadiistaasoo mushtamilatan kulansanayda calaa jamiici daalika arrintaas dhammaanteed dhammaan kulminayda afartan xadiid oo kulansanayda dhammaan wixii la soo sheegay caqiidadii fiqigii jihaadkii zuhdigii khudabkii nabiga sal allahu calay waslam nabigiioo khudbaynaya oo dadka la hadlaya dadka la hadlaya khudbadu jimco inuu istaaga shardi maaha marka noocaas weeye afartan arbacuuna xadiian afartan xadii xadiidkaasoo mushtamilatan kulansanayda axaadiistaasoo mushtamilatan kulansanayda calaa jamiici daalika inta la soo sheegay dhammaantood wa kullu xadiiin xadiid kasta xadiidkoo minhaa axaadiistaas ka mid ah qaacidatun waa aas-aas qaacidadaasoo cadiimatun weyn qaacidadaasoo min qawaacidi diini diinka qawaaciddiisa ka mid a afartanka xadiiday soo socdaa mid kasta waa qaacido qawaacidka oo diinka ka mid a saas darteed qof ka maarmaa ma jiro waa qawaacid waxaa dhacda hal xadiid toddobaatan xugun in laga qaato iyo ka badan ka badan marka waa axaadiis wada aas-aasoo qawaacid ah waqad wasafahu lculamaau culamaduna xadiidkaas waxay ku tilmaameen bianna madaara alislaami diinka islaamka wareegiisuba caleyh korkiisa inu yahy diinka islaamkuba ka bixi ma isaguu ku dul wareegaha yidhaah isagu xadiidkaasuu ku dul wareega o amase huwa xadiidkaasu nisfu lislaami waa diinta islaamka barkeed axaadiista uu keeni doono gobol ka mid ah culimmadu waxay dhahdeen diinta islaamku isagay ku wareegeen isaga iyo dhowr xadiis oo kale inta sheegeen qaarna waxay dhahdeen waa nisfu lislaam diinka islaamka barkiis way xadiidkaasu ow uluuhu amase waa diinka islaamka saddexdii loo dhigo meeshiis culamada gobolna saas yidhahdeen diinka islaamka markii saddex loo qaybiyo meeshiis axaadiisay yidhahdeena ku jirta ow naxwu daalika ama sidaasoo kale weeye wax ka sidaasoo kale inay ku tilmaameen oo yidhahdeen waa rubuc oo kale uma intaas ka gadaal altazimu waxaan laazima fii haadihi alarbaciina afartankaas an takuuna inay noqoto saxiixatan mid saxiixa waxaan isku laazimina yidhi afartan xadiioo saxiixa inay noqoto afartan iyo laba xadiiu sheegay saddex xadiisa xoogaa wax ku jiraan waa arki doonaa saddex xadiis waxa weeyaan oo ansixadoodu sugnaynaa ku jirta weliba haba sii kala darnaadeene inta kale waa saxiix markaasuu yidhi uma altazimu waxaan laasimaa fii haadihi اarbaciin afartankaas an takuuna inay noqoto saxiixatan mid saxiixa wa mucdamuhaa badankeeduna fii saxiixay اlbukhaari wa muslim weliba badankeedu saxiixu اlbukhaari iyo saxiix muslim ay ku sugayn macnaheeda waxa weeye ama bukhaari muslim ay ku wada yaalleen ama muslim ay ku yaalleen ama bukhaari marka muxaqiqan taxqiiqan oo daarul minhaaj ay daabacday wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim inta labadaba ku taallaa waa koob iyo toban xadiis bukhaarina shan uu gooni la noqday muslimna saddex iyo toban uu gooni la noqday saddex iyo toban uu gooni la noqday marka intaas marka laysku daraaba waxay tahay soo ma ahan waxaa weeyaan labaatan iyo sagaal xadiis sagaal iyo labaatana marka saxiixaynka ku taalla tirmidina shan ayuu la gooni noqday ayuu yidhi tirmidi shan ayuu la gooni noqday tirmidi iyo abu daawuud hal xadiiay labaduba soo saareen tirmidi iyo nasaa-ina hal xadiiay soo wada saareen ibnu maajahna xadiiuu la gooni noqday ibnu maaja iyo daaruqudni iyo maaligna xadiiay la gooni noqdeen ibnu maaja iyo bayhaqina xadiiay la gooni noqdeen bayhaqina hal xadiiuu la gooni noqday daaruqudnina hal xadiid kitaabulxujana wuxuu ka keenay hal xadiid markii laysku daro waa afartan iyo laba xadiid saasuu leeyay dabcada muxaqaqada aha xaashiyadeeda wey marka axaadiistii sidaas wey wuxuu yidhi wa adkuru waan sheegayaa ha axaadiistan maxduufat alasaniidi sanadyaalkeeda mid la xadfay xaalay tahay sanadka waa ka jarahu dhihima xadaanii fulan can fulan can fulan an can inabi saas ila waa dheeraane kitaab weyn kitaabku noqona lama xifdi karayo markaas ilaa qof aada himadiisu caariye u tahay maahan waadkuru waan sheegayaa ha axaadiistaas maxduufata alasaniidi sanadyaalkeeda mid la xadfay xaalay tahay maxaan u sheegayaa liyshula inuu fududaado daraaddeed xifduha xifdinteeda wayacuma uuna caam noqdo alintifaacu ku nacfinta bihaa axaadiistan lagu nacfina insha allahu tacaala waxaan rabaa hu yidhi oon sanadka uga jaray axaadiista xifdigoodu inuu inuu fududaado oo dad badan ay ku nacfiyaan haddii sanadka la sheego waa cuslaana dad yar oo aad u dadaal badana ku nacfina dad yar oo aad u dadaalaya unbaa ku nacfina inta kale ku nacfimi inta kale ku nacfimi ka insha allah lasoo xifdiyo waa laiska dhegaysanaya ragga gobol waxa weeyaan diyaara yidhi marka waa la iska dhegaysanaa waa in lasoo xifdiyo maalin walba intaa la akriyo lasoo xifdiyo khalaas waa la iska dhegaysanaya intaas waa kitaab yaroo adoon waxba culaysa dareemin afartan labada xadiisba korka haddaad ka haydo waa qawaacidkii axaadiista ugu aas-aaska ahaa iyo jawaamiculkelimkii in badanoo ka mid a waaba haydaaba wayanbaqii waxaa habboon likulli raaqibin wuxuu yidhi cafwan uma utbicuhaa axaadiistan waxaan raacsiinaahuu yidhi bibaabin baab baabkaasoo fii dabdi khafiyi alfaadihaa axaadiista alfaadooda qarsoon dabdintooda ku sugnaaday kadib markaan dhammeeyo afartanka xadiid aan gadaal waxaan ka raacsiinah yidhi baab oo ka hadlaya alfaadda xoogaa macaanidoodu qarsoon tahay inaan ku fasiro oo khaatimatulkitaaba la yidhahdaa baabkaas dabcadan muxaqaqada waa la socdaa laakiin agarka nusqooyinka kale lama socdo laakiin dabcadan muxaqaqada daarulminhaaj ay daabacday waa la socdaa waa la socdaa marka xadiid kasta alfaada ku jirta marka qofku inuu soo fiiriyo waa iska muhima xadiisku akristaba alfaadiisa bal wuxuu ka qabtay inaad fiirido gadaalan ka raacsina markaan afartan labada xadiis dhameeyo aan gadaal ka raacsina sidaasuu yeelay marka marka dabcadan muxaqaqada waa la socda baabkaasu laakiin dabcooyinka kaleeto agarkooda kolley intaan anagu arkay lama socdo uma utbicu waxaan raacsiinahaa axaadiista bibaabin baabkaasoo fii dabdi khafiya alfaadihaa axaadiista alfaadeeda qarsoon dabdigooda dabdiga waa kelmadda siday u shaqlan tahay in la sheego wey dabdigu asal waa sidaas wey marka xoogaa tafsiirana waa ku dara oo macnahooda waa sheega wayanbaqii waxaa habboon likulli raaqibin qof kastoo jecel fi laakhirati raqiba hadday fii ka dambaydo waa jacayl macnaheedu raaqib iyo raqiba iyo isku mid raqiba hadday fii ka dambaydo macnuhu waa jacayl hadday can ka dambaydana waa nacayb wayanbaqii waxaa u haboon likulli raaqibin qof kastoo jecel fi laakhirati aakhiro an yaxrifa inuu barto haadihi laxaadiia xadiistan xadiistan waa inuu barto ama arbaciin ka baro ama kitaab kale ka baro laakiin axaadiista halkan ku taalla ayaga waa inaad barato afartankan xadiis maxaa yaele waa wada qaacido waa qawaacid waa asaasiyaad aan qof daaligu ka maarmin maxay ugu haboonaatay limaa shay dartiisay la haboonaatay ishtamalad ay kulansatay calayhi korkiisa limaa shay dartiis ayay la haboonaatay in la barto ishtamalad axaadiistaasu ay kulansatay caleyhi korkiisa oo min almuhimaati waxyaalaha muhiima masaa'il muhiimhay kulansatay oo wax tawad ay koobtay caleyhi korkiisa oo min atambiihi baraarujin ah calaa jamiici daacaati daacaadka dhammaantood laisku baraarujiyo waxay koobtay macaani badan oo ah daacaadka kala duwan in laysku baraarujiyo wadaalika arrinkaas oo waa maxay arrinkaas ee limashtamalad min almuhimaati wax tawad min atambiihi calaa jamiici daacaati intaas dhan uu ku ishaara wadaalika arrinkaas la soo sheegay oo ah in axaadiistaanu kulansatay waxyaala muhiim ah oo ay baraarujitay daacaadkii dhammaantood daahirun waa u muuqanaa liman tadabbarahu qofkii firfiriya qofkii axaadiistan firfiriya arrintaas xaqiiq ahaan u ogaana wa cala allaah alle korkiisoo keliya laa calaa kayrihi cid kale maya allaha alkariimi deeqda badan uu ictimaadiya cuskashadaydu ahaa jaarmajuurkuu soo hormariyey si xasri uu faa'iideeyo taqdiimu maa xaqahu ta'khiir yufiidu alxasr shay in gadaal la mariyo xaq u laha haddii hore la mariyo koobidu faa'iideyna koobid macnaheedu waxay ku tiirsigayga alla ku koobay cid kale ku tiirsama iskuna hallayma waa ikhlaas wa calallaahi alla korkiisoo kaliya allaha alkariimi deeqda badana ictimaadii cuskashadaydu ahaatay wa ilayhi alla kaliya ayaa tafwiidii bandhigaygu ahadoon arrinteeda u bandhiganaa wastinaadii ku tiirsigayguna allu ahaaday wastinaadii ku tiirsigayga alla kaliyu ahaada cid kale isku tiirima walow alla keligiisa alxamdu maada u sugnaatay wa nicmatu barwaaqo wa bihi alla keligiis ayaana atawfiiqu waafajintu ahaatay iyo walcismatu ilaalinta oo alle isagu waa caasim marka laakiin lama dhihi karo macsuum alle macsuum waa ism mafcuuli moogta macsuum haddaad tidhaahdo yaxtaaju ilaa caasimin caasim u baahana mid ilaaliyo u baahana marka alle lama ilaaliyo macsuum maaha alle ee waa caasim waa midka wax ilaaliya walmacsuumu man casamahu اllaah waxaa ilaashan qofki alla ilaaliyo marka allagu waa caasimka wax ilaaliyo weeye macsuum lama yihi asagu dee lama ilaaliyo alle wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وslm وbaarك عalى nabiyina mحamed